gobolka minnesota ee soomaalida ugu badan maraykanka ku nool yihiin ayaa shalay waxaa lagu aasay qofkii ugu horeeyey ee soomaali ah ee la sheegay in uu dhintay xanuunka covid ee uu coronavirusku keeno wariyaha v o da maxamuud mascade ayaa warbixintan noo soo diray qofkii ugu horreeyey ee soomaali ah ayaa shalayto la xaqiijiyey inuu cudurka covid sagaal iyo toban ugu geeriyooday gobolka minnesota ee dalkan maraykanka xaaji saalax cabdalla maxamed oo siddeetan iyo lix jir ahaa horena u xanuunsanaa ayaa dhowaan waxaa ku dhacay cudurka covid sagaal iyo toban oo sababay geeridiis sida uu v o a u sheegay cabdulqaadir saalax cabdalla oo uu dhalay marxuumka geeriyooday aabba xoogaa wuu yaro xanuunsanaa inta ay ku sheegeen cudurkan oo cof nineteen oo la dhaho coronaviruska intii lagu sheegin ka hor aabba wuxuu sanbabadu xoogaa ka jiranaa wuxuu qabay cudurkan oo la yidhaahdo c o b d oo chronic pulmonary disease obstructive ay dhahaan marka sanbabada aabba xoogaa ka jiranaa oxygen buu ku neefsani jiray aabba horta hore sidiis kale wuu fiicnaa ilaa khamiistii hadda oo taariikhdu markay ahayd abril sagaalkii two thousand twenty ayaa waxaa dhacday xoogaa lagu soo booday neeftii oo hoos bay sii aaday hosbitaalka ugula orodnay hosbitaalka markaa geenay xoogaa laabbii waxay ka qaadqaadeen waxay ogaadeen aaba inuu qabo cudurkii oo coronaviruska ahaa islamarkii ayayna soo wada buriyeen dadkii oo aaba la socda o dhan way soo wada buriyeen islamarkiina aaba waxay sameeyeen transfer bay sameeyeen sababtoy tahay manasoto dadka coronaviruska laga helo saa maqlay laba hosbitaal unbay geeyaan aaba hosbitaalkaas marka ay geeyeen khamiistii uu jiraday ilaa saakadan saddexdii iyo bar suwaxnimo uu ka dhimanayay aabe meeshaas uu ku jiray xaaji saalax ayaa isla shalayto lagu aasay qabuuraha muslimiinta ee magaalada bernsville ee gobolka minnesota iyadoo dad aan badnayn ay janaasada kula tukadeen goobtii lagu aasay marxuumka maadaama gobolka minnesota aan la ogolayn in ay dad badan isu soo baxaan taasi uu looga gol leeyahay in lagu xakameeyo faafitaanka cudurka covid sagaal iyo toban aabbe si fiican baa loo xirxiray kow gabac bay ku xireen kabacdina kafanti ayay ku xirxireen sida oo islaamic shareecada ay waafaqsan tahay sidii dadka caadiga markay dhintaan tii bay noo sameeyeen alxamdulilaah arintaas werwalo weyn baa noogala jirtay run ahaantii marka markay noo xirxireen aabe kafanta ku xireen waxaa iskugu imaanay qubuuraha oo barnsville baa iskugu imaanay waxay nagu amreen dadka kasoo qeybgalayo aaska waa inay yihiin oo dad ka yar toban qof dad ka yar waa inay yihiin waa in dad caafimaad qaba ay yihiin oo jiro isku ogeen haddii oo markii laisku imaadane waa inay lix fiid ilaa lix fiid ay kala fogfogaadaan aabe sidii salaada ugu tukanay janaasada anaka oo kala fogfog oo mid walba mid kale ka taxadarayo kabacdina meesha baa aaba lagu aasay meesha ayaa ugu duceynay xaaji saalax cabdalla maxamed ayaa siday qoyskiisu noo sheegeen waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ciidamada difaaca cirka ee soomaaliya sidoo kalena waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumaddii kacaanka ee jaalasiyaad maxamuud sheekh axmed mascadde v o a minnesota